Xarunta Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa kulan ku yeeshay Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Khadija Maxamed Al-Makhzumi, Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Axmed Cumar, Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Amniga Soomaaliya Axmed Cali Xagaa, Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sulub Axmed Firin, Gudoomiye Ku-xigeenka Arrimaha Bulshada, Maamulka Gobolka Banaadir iyo madax-qaybeedyada wasaaradda. Kulankan ayaa looga hadlayay xaaladda deegaanka, ka hortagga jarista dhirta, nabaad-guurka, isbeddelka cimilada ku yimaada, iyo fariimaha shacabka la gaarsiiyo sida ay u fuliyaan. Kadib kulanka ayaa waxaa la soo saaray war murtiyeed, waxaana warbaahinta u akhriyay madaxa qaybta shuruucda caalamiga ah ee Wasaaradda Deegaanka Axmed Khayre Cusmaan.
labaatan iyo labada bisha shanaad labada kun labaatan iyo afar dalkeena waxaa dhibaato ba-an ku haya xaalufinta dhirta xaaladda deegaan ee dalkeenu ku sugan yahay waa mid adag oo u baahan in cid kastaa xil iska saarto dhowridda deegaanka iyo kawarqabkiisa xaalufka dhirtu waa aafo taas oo sabab u ah nabaad guurka iyo unuglaanta daadadka iyo abaaraha dhirtu waxay muhiimad gaara u leedahay dadka deegaanka iyo dhaqaalahaba waxayna qayb weyn ka qaadataa bilicda deegaanka iyo ka hortagga nabaad guurka iyo isbeddelka cimilada wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay dadaal badan ku bixisay in wax laga qabto xaalufinta dhirta waxaa lagu guulaystay in gebi ahaanba la joojiyey dhuufinta dhuxusha sidoo kale waxaa la sameeyey wacyigelin ballaaran iyo dhiirigelin ku aadan in la sameeyo noocyada tamarta kale ee deegaanka waxyeelo u lahayn waxaa kaloo socda dadaalo ku aadan dib u dhiraynta si loo helo soomaaliya cagaaran haddaba wasaaradda iyadoo ka duulaysa muhiimadda dhirta u leedahay dalka ayaa waxay kulan la yeelatay wasaaradda amniga maamulka gobolka banaadir iyo taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed kulanka oo looga tashaday dhibaatooyin ba-an oo ka dhasha xaalufinta dhirta iyo sidii wax looga qaban lahaa s- iyada oo la raacayo shuruucda ilaalinta deegaanka dastuurka ku-meelgaarka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wuxuu ahmiyad gaar ah siinayaa ilaalinta deegaanka oo ay dhirtu ka mid tahay qodobka afartan iyo shanaad ee dastuurka ku-meelgaarka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu mudnaan siinayaa dhowridda deegaanka iyo qaadidda tallaabooyin laga maarmaan u ah dib u nooleynta iyo dhireynta deegaanka qodobka konton iyo labaad ee dastuurka ku-meelgaarka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu dhigayaa in xukuumadda jamhuuriyadda federaalka iyo maamul goboleedyada ay iska kaashadaan la dagaalanka nabaad guurka iyo ilaalinta deegaanka intaas waxaa dheer qodobka afartan iyo sideedaad fiqradiisa labaad ee sharciga ilaalinta iyo maareynta deegaanka ee soo baxay labada kun labaatan iyo afar waxa uu mamnuucayaa jarista ama goynta dhirta kulanka wadatashiga waxaa ka soo baxay muhiimadda ay leedahay in ganacsatada iyo dhammaan muwaadiniinta ay ilaaliyaan waajibaadka dastuuriga ay ilaaliyaan deegaanka si loo helo deegaan badqab ah kaas oo muhiim u ah horumarka iyo mustaqbalka dalka waxaa la farayaa bulshada iyo ganacsatada inay ka waantoobaan ka ganacsiga dhuxusha iyo jarista dhirta waxaa dadweynaha soomaaliyeed la ogeysiinayaa inaan logeyn jarista dhirta qoyan islamarkaana la ogol yahay oo keliya in la jaro geedka garanwaaga ama caligaroobka waxaa bulshada lagu boorinayaa inay isticmaalaan noocyada tamarta kale ee deegaanka waxyeelo u geysanayn Kulankan ayaa laga soo saaray amarro looga goleeyahay dhowrista deegaanka iyo sidii looga hortagi lahaa xaalufka lagu hayo dhirta iyadoo bulshada Soomaaliyeed looga digay inay dhirta gooyaan.